gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye oo ay wehliyaan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle gudoomiyaha degmada maxaas mas-uuliyiin ka mid ah maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa ka qeyb galay munaasabad xarigga looga jarayay mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey degmada maxaas mashaariicda laga hirgeliyey degmada maxaas ayaa waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada saldhigga booliska degmada iyo garoonka kubadda cagta magaalada maxaas gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashaariicdan isagoo ugu baaqay bulshada inay ilaashadaan wixii jira muduu haldhameeyin ammaankan halkan ku soo celin kaldabayntiga halkan ku soo celin mashaariicda halkan ka furshay maadaama aan sheegnay inaynan ideel ku dhumaan waxaan rabnaa dad kale maxaasee inay ilaashadaan dhowrtaan waxaa la yidhaahdaa wiciisa lagu begaa waxaa loogu daray haddii mashaariicda halkan ka furshay sidii loogu talagalay bulshadana loogu adeego oo saldhigu ammaankiisa
mashaariicdan laga hirgeliyey degmada maxaas ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada iyagoo door ka qaadan doono horumarka magaaladaasi